macallinta sare boostika raaduweed waa daraasada ama waxbarashada ka dambeysa marka uu qofku qaato shahaadada koowaad ee jaamacadda si ka duwan heerarka kale ee waxbarashada daraasada tacliinta sare oo lagu hanto shahaadada mastarka ayaa u badan oo ku tiirsan baaritaan ardayga uu sameeyo mararka qaar ayaa la tilmaamaa in tacliinta ama daraasaadka sare ay lixdan iyo lix ama boqolkiiba boqol ay tahay mid ku dhisan baaritaan laga rabo qofka qaadanaya waxaa fure u ah tacliinta sare waxbarashada jaamacadeed ee qofku uu ku gaaro shahaadada heerka koowaad qof aan shahaadadaasi haysanna si sharci ah uma garaaci karo albaabka loo maro tacliinta sare si kale waxaan dhihi karnaa tacliinta sare waa wadada lagu gaaro shahaadada b h d ga oo qofka aan haysan master uma sahlana in uu ku riyoodo b h d waxaana ka fahmi karnaa sida waxbarashadu ay u tahay musalsal xiriir ah oo aan kala go-in marxalado kala gedisan oo kala waqtiyo heerar ah ayay soo martay tacliinta sare ee masterka waxaase waqtigan la dhihi karaa waa kan ugu sahlan ee abuuray fursado qofka uu ku qaadan karo shahaadada tacliinta ama daraasaadka sare weliba habka ugu fudud qaabab kala duwan ayaa loo qaataa daraasaadka tacliinta sare midi waa hab waxbarashadeedka caadiga ah oo aan ula jeedo in qofku uu fadhiisto fasal baraha jaamacaddana uu hor yimaado midda kalena waxaa horseeday tiknolojiyada tallaabsatay oo qofka waxa uu daraasad qaadanayaa isagoo waqti badan uusan kaga lumin in uu fasal fadhiisto soomaaliya burburkii sanadkii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii ma uusan sababin oo keliya dhimasho iyo burbur hanti waxaase uu burburiyey sidoo kale adeegyadii waxbarashada waana midda dib nooga dhigtay kheyrkeena si kasta oo ahayd waxaa inoo istaagay halyeeyo u gurmaday waxbarashada oo inoo sameeyey waxbarasho ilaa heerka tacliinta sare ee mastarka qaar ka mid ah jaamacadaha dalka ayaa bixiya barnaamijyada daraasaadka sare ee mastarka iyagoo kaashanaya jaamacado kale oo caalami ah waa guul kale oo fursadeeda aysan dayicin dad badan oo ka faa'iidaystay waxaa intaa sii dheer in kale oo badan oo tabartu ay u ogolaatay in dalka dibadiisa ay kusoo qaataan mastarka ama baajka mastarka iyo b h d gaba dad badan oo soomaaliyeed ayaa iminka aaminsan in shahaadada koowaad ee jaamacadda ay macno beeshay islamarkaana ay tahay meel aan lagu istaagin oo ay tahay in qofka uusan ku qancin waa midda muhiimad gaar ah usii yeelaysa safar waxbarasho ee mastarka iyo inta ka sareysaba bashiir maxamed shiikh waxa uu ka tirsan yahay qeybta daraasaadka sare ee jaamacadda muqdisho waxa uu inoo tusmeynayaa waxa ay tahay tacliinta sare tacliinta sare waa stage ama marxalad ka mida marxaladaha waxbarasho sidaan ogsoonaa waxbarashadu waxay ku bilaabataa xanaanay ka bilaabataa way isdaba socotaa jaamacad markii la dhammeeyo oo digree koobaad qofka uu qaato waxbarashada ka dambaysa ayaa waxaa la yidhaahdaa bost graduate waana waxbarasho u badan cilmi baaris u badan waaye oo qofka waxaa loo diyaarinayaa maadaama aqoontii asaaskeed oo haysto waxaa loo diyaarinayaa cilmi baare cilmi baarahaasoo mataqaanaa baaritaan ku samaynaya dhammaan baahiyaha bulshada qof uu ka tirsan yahay baahiyaha bulshada uu ka tirsan yahay ayuu kusameynaya baaritaan ku samaynayaa baaritaankaasna marka waxaa looga faa'iidaysanaya nolosha qaybaheeda kala duwan hadday tahay waxbarashada hadday tahay caafimaadka hadday tahay dhaqaalaha hadday tahay arrimaha nabadgelyada hadday tahay arrimaha bulshada hadday tahay xiriirka dibadda ah iyo wixii la midka ah taariikh ahaan soomaaliya ma lahayd tacliin sare ka hor burburkii sideese tacliinta sare uga bilaabatay dalka waa kan mar kale ustaad bashiir oo sharaxaad naga siinaya marka dowladdu markay dhacaysa dad badan oo soomaali ah oo masters ah master haystay ama bid haystay way jireen laakiin dadkaas waxay ahan dad kusoo diyaariyey dibadda laakiin waddanka gudihiisa ma jirin sidaan ogsoonnahay sagaashan iyo kowgii markii dalka uu burburay oo dowladda dhexe ay dhacday dhammaan hay-adihii dowladda way burbureen oo ay ka mid ahaayeen jaamacadihii ay ka mid ahayn iskuulladii isku day badan ayaa la sameeyey meelo badan oo kala duwan laakiin waxaan jeclahay inaan inaan tilmaamo iskudaygii ugu horreeyey waxay ahaayeen iskuday ay jaanqusho ay samaysay oo la sameeyey laba kun iyo saddexdii laba kun iyo saddexdii ayaa jaanqudusho waxay la xiriirtay waddanka suudaan waxay xiriir heshiis la saxeed jaamacadda umdurmaan heshiiskaas oo ah qorshihiisu in ardaydu daraasada ay ku qaataan waddanka gudihiisa laakiin difaaca buugga iyo suberfisorka iyo howlahaas ay noqdaan suudaan cabdiweli maxamed xasan waxa uu darajada mastarka uu ka diyaarinaya maareynta ganacsiga bal ha inooga waramo farqiga u dhexeeya waxbarashada heerka koowaad iyo tan labaad waxbarashu way kala duwan tahay dugsi hoose dugsi sare dugsi dhexe way kala duwan yihiin dugsi sarena jaamacad wuu ka duwan yahay jaamacaddana baajorka ka duwan baajorka masarka ka duwan ani ahaan baajorka iyo masarka oo kale hadda masarka hal sano oo kale ayaan wadaa bishii labaad hadda ii bilaabo rabta hadduu ilaah yiraahdo oo bishii koowaada gabagaba ah ama gabagaba ahba marka waxaan leeyahay walaa wax badan ayaan ka arkay maadaama ay kala duwan yihiin waxyaabaha aad dareemayso waxaa ka mid ah akhriska qofka oo aad u fara badanaya qofka oo maskaxdiisa ay kabciso mastarka kolley wax lagu dhigaayo ama macallin inta badan uu kuu dhigaayo ma ahan laakiin macallinka ciwaanka ayuu ku siinaya adiga ayaa xogta internetka oo kale iyo meelaha kala duwan ee xogta aad ka heli karto ka raadsanaya laakiin maskaxda kuu kabcisa waxyaabo fara badan ayaad ka heli kartaa mastarka cabdiraxmaan maxamed cabdulle si la mid ah cabdiweli waxa uu iminka darajada labaad ee mastarka uu ka diyaarinayaa caafimaadka guud waxaan weydiinay haddii ay jiraan caqabado uu la kulmay markii uu bilaabay mastarka haa yes waa leeyahay wuxuu leeyahay luuqadii oo kaleeto qofka adoon ka dhisnayn aad u adagtaa inuu uu is difficulty ku tahay inuu ingiriiska uu si fiican u fahmo ninka qofka xad wax soo dirayan waa qof ajnabi wuxuu leeyahay ninkan qof aqoonyahan waa wax soo barta baajo haystaa uu ingiriiskii wax soo yaqaanaa waxaa laga yaaba marka qaabka uu soo dirayay in asiga isfahmi weyseen waa aad u adagta marka inta marka horeyso bilooyinka horeyso in la qabsan weysa laga yaabaa caqabadadaasa lagala kulmaa caqabada kaleeto wuxuu kusoo saa'idi karo qofka inuu haysanin internet oo online markaas oo kaleeto qofkaasna uu wax soo diraayo qof wuxuu yahay online oo marka wax soo diraba inaa adiga si degdega qofka ugu soo jawaabo la rabo waxaa laga yaabaa inuu internetka korotad kaa tagto kaleeto caqabadaas oo kaleeto iskimi karo adoo markaas faylba markaas u ahayn internetka oo kaleeto inuu kusoo diro oo wixii isla markiiba lagaa rabo caqabadaas horta lagala kulmaa waxaa jirta aragti aan loo hayn xaqiiq iyo baaritaan laakiin dad badan ay aaminsan yihiin oo ah in dadka mastarka dibadda kusoo qaatay iyo kuwa habka online-ka ku barta gudaha dalka aysan isku tayo ahayn xag waxbarasho waxaa ka waramaya doctor ibraahim raaligeyga waxaas leeyahay dadka mastarka banaanka ka imaanaya wax badan ayay ka bedeli karaan magaalada muqdisho maxaa yeele dadku mastarka dibadda kusoo bartay waxay ogyihiin inay mastarkooda uu yahay categories iyo stages iyo levels oo marayo bulshada ummadda soomaaliyeedna ay si fiican ugu kaabi karaan leeyahay xagga aqoontu soomaalida dhallinyarada kasoo baxaysa generationada bulshada soomaaliyeed magaalada muqdisho waxbarashadaan is leeyahay basic building ma laha sababtoo dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare ayaa waxaad arkaysaa wanyeer lagu baxaya baaj waxaad arkaysaa jaamacadda cunug waxaad arkaysaa laba jaamacad saddex jaamacad isku bedelayo basic neediskii looga baahan yahay ee waxbarashadu ma dhammaystirnaas leeyahay mastarkuna ee dadka waxbartay magaalada muqdisho dadka dibadda ka yimaad aada ugu haboon in macallimiin dibadda ka yimaad aada loo ictimaado waan jeclaan lahaa leanna aad buu ka bisil yahay aad buu u aqoon badan yahay aad buu ugu masaxag dhisan yahay saas leeyahay ahmiyad ceenkee ah ayay u leedahay bulshada tacliinta sare sidee ayayna u saameynaysaa aayaheeda waxaa ka warcelinaya bashiir maxamed shiikh yacni marxaladaha hore ee waxbarashada ardaygu iska yaryahay ma bislaanin laakiin marka uu jaamacadda uu dhammeeyo waxaa u bilaabanaya bislaanshihii marka waxbarashada sare waxay soo saaraysaa kaadir bisil oo maskax furan oo u diyaarsan inuu noqdo cilmi baare inuu noqdo u diyaarsan cilmi baare inuu noqdo u diyaarsan ayay soo saaraysaa cilmi baarahaasi marka cilmi baarista uu samaynaayo waxay saacidaysaa dhammaan filliyada kala duwan ee nolosha bulshada caafimaadkii baa lagu sameynaya cilmi baaris waxbarashadii dhaqaalihii sharcigii maamulkii arrimihii dhaqanka arrimihii bulshada arrimihii saintifiga waxaasoo dhan waxaa loogu sameynaya cilmi baaris dhammaan marka qorshayaalkii dowladda ee dalka lagu horumarinayay ayaa looga faa'iidaysanayaa marka waxbarashada sare waxay lagama maarmaan u tahay waddanka in loo soo saaro cilmi baarayaal xeel dheer